kooxo la tuhmaya inay ka tirsan yihiin ururada soomaaliya ka dagaalama ayaa galabta maqribkii weerar bambaana ku qaaday xarunta bangiga ee magaalada boosaaso kaas oo ka mid ah xarumaha amnigooda sida weyn loo sugo ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha rasmiga ee ka dhashay weerarkan oo ahaa mid si weyn looga dareemay magaalada waxaana la maqli karayay rasaas xoogan oo ay fureen ciidamada ilaalada kadib weerarka goobjooge ka agdhowaa goobta oo dalbaday inaan magaciisa la soo xigan ayaa sheegay in dadka weerarka fuliyey ay ahaayeen laba qof oo dhallinyaro ah kuwaasoo weerarka kadib goobta isaga baxsaday ciidamo fara badan ayaa la keenay bangiga la weeraray waxaana jira dhaawacyo aan tiradooda lahayn oo la geeyey cisbitaalka guud ee magaalada boosaaso iyadoo ciidamada amniga ay diideen in gudaha loo galo cisbitaalka ilaa i hadda ma jirto kooxo si rasmi ah weerarkan u sheegtay waxaana saraakiil ka tirsan laamaha amniga boosaaso oo aan la xidhiirnay ay ka gaabsadeen inay faahfaahin ka bixiyaan weerarkan oo ka mid noqonaya kuwa isdaba joogga ah ee ka dhacaya magaalada birihii lasoo dhaafay